فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxawareysiyada oo hadahan oo kalead kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu alla qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah taliska ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen mujaahidiinta waxaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa sheekh cabdilcasiis abuu muscab afhayeenka ciidamada mujaahidiinta oo ka warbixinaya howlgalladaas ganacsigii iyo xaafadda islii ee magaalada nairobi oo gebi ahaanba istaagay dibadbax looga soo horjeedo dilal argagax leh oo magaalada nairobi loogu geystay haween soomaaliyeed oo ka dhacay magaaladaas waxaan idiin soo gudbi doonnaa xildhibaano iyo guddiga ganacsiga ee magaalada nairobi oo ka hadlay dhacdadan barnaamijka dhuuxawareysiyada sidoo kale caawa inta uu socdo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka muqdisho oo sheegay in hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ay isku dayeysay inay duugto kiiska saraakiil iyo askar dhowaan lagu dilay degmada afgooye ee shabeellaha hoose munaasabad lagu caleemasaariya nabadoon ay dooratay beel ka tirsan qabiilka maxmuud hiraab oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda caleemasaarka ayaad dhuuxa ku maqli doontaan xubintii caafimaadka ah iyo xubintii dhacdooyinka toddobaadka ayaa barnaamijka qayb ka ah وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag dhegaystayaal caawa oo habeennimo ay jimco soo galayso taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha afaraad kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku astaysan labaatan iyo afarta bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen ciidanka mujaahidiinta sheekh cabdilcasiis abuu muscab afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey howlgalladaas idaacadda islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka mujaahidiinta al-shabaab ayuu wareysi siiyey bismillaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay wasalam amaa bacdu marka koowaad idaacadda andalus jasaakum allahu khayraa marka labaad su-aasha jawaabteeda dagaallo badan ayaa dhacay bishaan aan ku jirno gudaheeda ama usbuucyadan dagaaladaasna ilaahay fadligii cadowga ayaa lagu jebiyey meelaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah wilaayada mudug wilaayada galgaduud wilaayada shabeellada dhexe wilaayada shabeellada hoose iyo deegaanka mandheera oo gobolka n f d goobahaasoo dhan dagaallo iyo isku horimaadyo ayaa ka dhacay ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa waa ku jebiyey dhibasho badanna waa ku gaadhay dhaawac badanna waa ku gaaray ilaahay subxaana wa tacaalana waa ku guuleeyey mujaahidiinta waana quweeyey jundigiisa haddii aan mid mid u kala qaadno aan ku horumarno cirifka fog ee mudug sidee bay wax uga dhaceen mudug waxaa ka dhacay laba dagaal oo waaweyn dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka leh qaycad oo magaalada bacadweyn u dhow dagaalkaas wuxuu dhacay labiyo tobankii rabiicu thaani dagaal wuxuu aad la isugu noqnoqday shan jeer ayaa murtadiinta halkaa lagu jebiyey waxaa ka dhimatay sideed murtadiinta ayaa halkaa uga dhimatay shan iyo tobanna waa looga dhaawacay waana la jebiye waxay dib ugu laabteen goobihii ay ka soo duulaan tageen sidoo kale lix iyo tobankii rabiicu thaani dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan oo aduleedka magaalada xarar dheere waxaana dagaalladaas lagu dhaawacay toddoba askari oo murtadiina murtadiintana waa la jebiyey oo dibbay waxay ugu noqdeen magaalada xarar dheere ilaahay subxaana wa tacala waan u mahad celinaynaa nagu guuleeyey cadowgana jebiyey hasaa'imka cadowgana ka dhigay mid israacraaca n goobahaas aad sheegtay ee cadowga lagu jebiyey iminka yaa ku sugan goobaha lagu dagaalamay waxaa gacan kuhayntooda u haray ciidanka mujaahidiinta halkaana waxaa weli ka babanaysa calanka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waana deegaano shareecadaha lagu maamulayo dastuurkii iyo murtadiintii wadayna dib ayaa loo waabiyey deegaanadii ay ka yimaadeen ayayna dib ugu laabteen n sheekhana galgaduud dagaallo ayaad ka sheegtay sidee bay wax uga dhaceen jasaaka allaahu khayr duleedka degmada ceeldheer oo aa degmo xeebta ku taalla badweynta hindiya kana tirsan wilaayada galgaduud waxaa ka dhacay dagaallo malaaxima oo laysku laalaabtay dagaalka koowaad wuxuu dhacay saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijri halkaas waxaa ka dhacay dagaal aad u xooggan waxaana soo qaaday oo weerarkiisa lahaa murtadiinta iyo ciidamo maraykan oo iskaashanahaya iyo caloosha ushaqaysayaasha bangaraaf intaasoo isla socda ayaa dhaqdhaaqay halkaa ka bilaabay mujaahidiintuna dhaqdhaaqyadaas ayagoo la socda ayay weeraradaas baalka sheega ay soo wadeen nimankaas weerar kala hortageen dagaallo adag ayaana halkaa ka dhacay dhimashada marka murtadiinta halkaa ku gaadhay marka laysku xooriyo waa toddobiyo toban waxaa kaloo maantaa la dhaawacay labaatan iyo kow murtad dib ayayna u jabeen oo waxa weeyaan ugu laabteen meelihii ay ka yimaadeen waxaa xigay dagaal isaguna aad iyo aad u cuslaa jabkii ugu adkaan oo ka soo gaaray maalmahan murtadiinta dagaalkaas wuxuu dhacay afar iyo tobanka rabiicu thaani waxaa laga dilay soddon iyo lix murtad soddon iyo kow ka mid ah bakhtigooda maalinta ayay goobtii uga tageen waxaana dul istaagay mujaahidiinta sawiradoodana waxaan filayaa inaad ka daawateen internetka ood aragteen oo la baahiyey oo hadal waxa weye kutarkuteena maahan waa itusoo itaabsii waxay halkaa mujaahidiintu kaga qanimaysteen soddon iyo kow qori waxay kaloo qanimaysteen mujaahidiintu rasaas iyo saanad iyo agab kaloo ciidan ilaahay subxaana watacaala mar hore iyo mar dambeba u mahad celinaynaa halkaa halaagii ka soo gaaray murtadiintana wuxuu keenay inay maarata waxaa weyaan weeraro dambe aysan mar dambe soo qaadinin oy dibna uga gurtaan goobihii lagu dagaalamay oo dhan mujaahidiintuna ay hadda ku sugan yihiin aaggii lagu dagaalamay ilaahay baana u mahad celinaa subxaana watacaala jebiyey murtadiinta n sheekh cabdilcasiis goobaha ay dagaalada xooggan ka dhaceen adiguna aad carabka ku dhufatay waxaa ka mid ah shabeellada dhexe n dagaaladaasi maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa jasaaka allahu khayra shabeellada dhexe usbuucii lasoo dhaafay oo dhan dagaal baa ka socday meeshaas u dhexeeyey murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ah iyo diyaaradaha maraykanka oo dhinac ah intaasoo isla socda oo weerar ciriya dhulbaa soo qaaday iyo mujaahidiinta oo ilaahay subxaana watacaala garabsanaya oo dhinaca wuxuu ka dhacay dagaalkaasu meesha la yahay yaaqle oo ah deegaan ka tirsan degmada balcad ee shabeellada dhexe maalintii koowaad dagaalkaas mujaahidiintu waxay ku dileen shan isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta waxay ku dhaawaceen lix askari waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen laba maxbuus oo murtadiina oo midu dhaawac yahay waxaa kaloo jiray maalintaas shan iyo toban murtad oo doon ku safraayey oo webiga shabeelle ku safraayey inay mujaahidiintu rasaas la dhaceen halkaasna ay doontii kula qallimantay shan iyo tobankii murtadna ay biyihii ku hafteen oo halka ay ku dhinteen oo waxba ka badbaadeen halka ilaahay ku halaagay intaa kadib mar kale ayay soo rogaal celiyeen murtadiintu siddeed iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix maalintii isniinta ahayd dagaal aad u xooggan ayaa halkaas ka dhacay oo lagu jebiyey cadowga waxaana laga dilay sagaal askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta ah gaar ahaan ciidanka burundi iyo murtadiinta lix iyo tobankanna waa laga dhaawacay maalintaas ayay kala firxadeen ilaahay fadligii oo ay jihooyin kala doon u kala carareen waxayna dib ugu laabteen jihooyinkii iyo magaalooyinkii iyo deegaanadii ay ka soo duuleen haddana meeshaas waa deggan tahay wax dhibaato aana kama jirto mujaahidiinta ayaana ku sugan cadowga duulaankaana dib ayuu u laabtay allah subxaana watacala baa ku mahadsan waa tahay marka laga yimaado dagaalada waxaa jiray duqeymo xooggan oo lagu beegsaday saligyada saliibiyiinta iyo murtadiinta oo shalay u dambeysay maxaad nooga sheegi kartaa arrintaas jasaaka allaahu khayra shabeellada hoose sida dadka muslimiintaha guud ahaan ay la socdaan waxaa ku yaala garoonka belidoogle oo agaroom ay lahaan jireen ciidamadii cirka haddana waxaa adeegsada maraykanka ayaa wuxuu adeegsadaa duqaymaha uu ka wado giyiga soomaaliyeed oo dadka maatada ah ku xasuuqahayo oo dumarka iyo carruurta ah halkaa waxaa kaloo maraykanka kula sugan ciidamo afrikaana oo dalka uganda ka socda waxaa kaloo kula sugan caloosha ushaqaystayaasha oo tababarto bangaraaf dhammaan waxay ku sugan yihiin xayndaabka garoonka belidoogle oo ka tirsan degmada wallaweyn mujaahidiintu marka umay horreynin hadda inay garaacaan laakiin shalay oo ahay labaatankii rabiicu thaani ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen madaafiic oo ay ku garaaceen xelada beledoogle saldhigaas saliibiyiinta maraykanku ay ku sugan yihiin iyo murtadiinta iyo afrikaantuna madaafiicdaasu gudaha ayay ugu hoobteen waana ku dhaceen bartilmaameedyadii loogu talagalay waxaana ka sii horreeyey dukhaymo oo meelo kala duwan lagu beegsaday intii bishaan lagu jiray oo ilaahay subxaana watacaala uu mujaahidiinta u suurtageliyey goobaha la beegsaday afar gooboodoo ka mid a maraykanka ayaa ku sugnaa ciidamadiisa waa belidoogle garoonka kismaayo eelxalane oo ku taalla magaalada muqdisho iyo deegaan kale kulbiyow afartaa gooboodba ciidamada maraykanka ayaa lagu duqeeyey ilaahay subxana watacaala mar hore iyo mar dambe aan u mahad celinaynaa sheekh cabdilcasiis dhulka n f d halgan ayaa ka socda halkaas howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen maxaa xog ah aad naga siin kartaa n f d waa deegaan uu ka socdo ama gobol uu ka socdo dagaal ballaaran oo u dhexeeya mujaahidiinta xaqu dirirka ah iyo ciidanka saliibiyiinta kenya oo dadka halkaa jooga gumaysi dhinac walba aba ku haya oo waxay u dhaafeen aan la arag mujaahidiintu marka dagaaladii ay ku hayeen ayaa sidii usii socda waxaase dhacay oon haddeer faahfaahin aan ka bixinaynaa dheeraada kamiin ay ciidamada mujaahidiintu duleedka deegaanka leya finow oo hoos taga degmada lafey ugu dhigeen kolonyo saliibiyiin kenyaate ah dagaalkaas mujaahidiintu kamiinka ah waxay ku dileen siddeed askari oo kufaarta kenya ka mid ah oo uu ku jiro nin sargaal ah dhaawaca ciidanka kenya halkaa lagu gaarsiiyey waa toban askari oo saliibiyiintaas kenya ka mid ah khaniimada ay mujaahidiintu soo furteen waa laba qori hal bastoolada iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah si guud marka allah subxaana wa tacaala ayaanu mahad celinaynaa duma waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta xaqu dirirka ah oo ku sugan goobaha la ysku hor fadhiyo oo mar walbeetaba ribaadka ugu jira say cadowga ilaahay ula xisaabtami lahaayeen mujaahidiintaas waxay u taagan yihiin difaaca dalka diinta iyo dadka intaba ayay u taagan yihiin waxay naftooda iyo maalkoodaba u hureen ilaahay subxaana wa tacaala inay janno uga iibsadaan waxay beeco iyo ballan kula galeen umaradooda inay daafacahayaan dalka iyo diinta iyo dalkaba dadka marka shacabka ah oo guud ahaan muslimiinta waxaa la gudboon inay isgarab taagaan wiilashooda mujaahidiinta ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed cidda dantooda wadaa waa mujaahidiinta inay garabkooda istaagaan naf iyo maalba la garab istaagaan ducada la garab istaagaan wiilashooda jihaadka u soo diraan sidaas ayaa maanta nala gudboon intaasaan ku soo gaabinahayaa wajasaakum allahu khayra kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdilcasiis abuu muscab afhayeenka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo ka warbixinayay howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ciidamada mujaahidiinta fuliyeen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dibadbax looga soo horjeedo dilal argagax leh oo loo geystay haween soomaali isku qoys ah ayaa ka dhacay magaalada nairobi waxaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigeen soomaalida ku dhaqan halkaas kaasi oo ay uga soo horjeedaan dil argagax leh oo loo geystay saddex haween soomaali oo isku qoys ahaa waxaa maanta gebi ahaanba istaagay ganacsigii iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqii xaafadda islii ee magaalada nairobi xildhibaano iyo guddiga ganacsatada ee magaalada nairobi ayaa ka hadlay isku soo baxa waxayna sheegeen in wax la aqbali karo aysan ahayn fal ka dhacay saddex gabdhoodoo naga dhashay oo si xawayaan xawayaannimo ah loo dilay la jir dilay la kufsaday meelo kala duwana lagu tuuray aad iyo aad bay u xanuun badan tahay waxaanan leenahay u dulqaadan mayno annagu haddaan nahay soomaali u gegsan mayno dilka lagu hayo dadkeenna sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay saddex qof oo ka tirsan hal qows waa xanuun iyo tiiraanyo aad iyo aad u culus oo soomaalidao dhan meel kastoo ay joogto ay ka gelgelatay kana xanuunsatay marka waan diidannahay ma oggolaanayno nimankaasi dhowr waa niman gaang ahoo wada tashaday saddex meelood bay meydka ku tuureen shalayna labadii gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay south sea jirkii ugu horreeyey waxay ku tuureen parklands jirkii kale waxay ku tuureen eh, bahati kii saddexaadna machakos bay geeyeen gacmahana way ka gooyeen gacmihii baa shalay laga helay south sea marka dad yar ma aha waa dad eh, magaaladoo dhan dhan wareegaya Een, waxaan filayaa cid walba way ka dharagsan tahay ee, kulanka ama shirkan jaraa'id ama isumaanta- isumaanshahan halkan isugu nimid waxa uu ku saabsan yahay waxaa weeye dhacdada foosha xun ee murugada badan leh ee muxuu ahay aan ku weynay gabadh iyo carruurteedii oo aan muxuu ahay een, si aan hore loo arag aanan waddanka aga dhicin ama dhaqanka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ee hore u arkin in maxay ahayd ay gabdhahaas iyo muxuu ahay iyo hooyadooda loo dilay een, arrintaas ayaan isugu nimid insha allahu tacaala waxaana leeyahay aga rajaynaynaa inuu janaral firdowsa ka waraabiyo dhammaantood dembigoodan dhaafo isu imaanshahan waxaa weeye inaan horta cambaarayno falkaa foosha xun ee wuxoshnimada leh aan horey loo arkin gabdhaha iyo hooyadooda lagu dilay inaan cambaarayno ashadda alcambaara tan ugu daran wax la cambaareeyo inaan cambaaraynaan cambaaraynaynaa Een, waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaalaha soomaaliyeed ee maanta aad u soo baxay kana danqaday walaasheen iyo gabdhaha walaalaheen iyo hooyadeen dhibka soo gaaray ee foosha xun oo weligeed ka dhicin dalka kenya ee ku dhacday waxaan leenahay qoyska iyo reerka allaha u naxariisto gabdhaheenna jannatulfirdowsana allaha geeyo annagana aad iyo aad baan oga qaraacnay aad iyo aadaan oga xunnahay dowladda waxaan ka rabnaa sida juhdigii loo geliyey arrintii pipeline in gabdhaheennana juhdi loo geliyo haddii annaga dowladda aan ka heli weyno jawaab ma ganacsanayno ma shaqaysanayno sababtay tahay amnigeenna maba sugnoba
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa waa xalqadii toddobaatanaad waxaa habeen walba aad ku dhagaysataan xubintan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada waxaan inoo soo jeediyaa doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا
digtor caawo waxaad noo sharaxdaa infekshanka ilma aragtada ah fangal infekshanka ee ku dhaca maqaarka iyo xuubka gudaha Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And candidiasis is a fungal infection caused by yeast from the genus Candida, Candida albicans. And fungal haddii horta Soomaali ahaan loo soo dhaweeyo dadku waxay fahmi karaan waa bahda cambaarta qayb ka mida waaye. Annaga hadda badanaa waxaan u naqaanaa tiiniya ka bidsaa naqaanaa midaan madaxa dadka ka gasha oo wareega ah. waa horta un bahdaas uu ka tirsan yahay candida albi candida candidiasiska marka soomaali ahaanna waa- cabeeb baa la dhahaa cabeeb cabeeb marka laba meel buu ku dhacaa wuxuu ku dhacaa maqaarka korena wuu ku dhacaa xoobka gudahana wuu ku dhacaa maqaarka dee waa wixii oogada sare ah oogada hoosena waxaa saaran xoob oo bishimaha ka bilaabanaya bishimaha afka waa een, xataa een, xubnaha taranka gudahooda hoose waxaa ku dahaaran dhuunta gudihiisa caloosha ee, mindhiciraha gudahooda hoose waxaa saaran xuub waaye Een, marka sida caadiga ah waxa sababa waxa loo yaqaano candida albicanis ilma aragtadaas jeermiska ah marka badanaa candida albicanis waa opportunistic parasitis macnaa waa waxyaalahan caadiga ah dadka la nool waaye qofka infa- difaaca leh badanaa een, way la nooshahay laakiin markuu qofka difaaciisa ugu dhaco si yarato difaacaha ku dhaco waxay noqotaa qof wax ka- ma furs- fursad gaade ka faa'iidaysanaya markaas qofkii uu dhibaato u geysanaya marka calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah oo ugu caansan laba aan kala qaadaynaa afkana iyo farjiga labadaba waa laga hadlayaa marka afka haddaan ku bilowno oo kaleeto wuxuu u keeni karaa waxa loo yaqaano oral thrash afka inuu fuulo xuub cad oo ka bilaabanaya bishimaha ilaa dhinaxanaga gudahan u degi karo yaa fuulaya ilaa carabka uu ka cadaado Eh, waxaa kaloo afka lagu arki karaa oo kaleeto oropharyngeal so painful oo ah boog inay kasoo baxdo afka ilaa dhuunta tixan ayadana carabkao kale in ayadana boogowdo eh, inay disfagia laqitaanku uu ku adkaado qofka qowlasha afka inuu infection ka qaado eh, inuu qofka oo kaleeto abdominal mass oo kale caloosha xataa inuu ka galo marka qaarkood eh, inuu xataa bicastric pain ama boga uu soo bararo waxaa kaloo caan ku ah eh, intaas markaan oga baxo qalada qaybta sare qaybta hoose wuxuu caan ku yahay eh, genitourinary tract u keenaa oo ah xibnaha taranko laga dhala iyo systemka kaadimareenku labadaba wuu galaa rag iyo dumarkaba Eh, marka erythematus vaginal labia macnaha farjiga dumarka wuxuu u geystaa dhibaato ah inuu macnaha uu caabuq ku rido oo cuncun zaa'id uu ka dhigo wuxuun caan ku yahay thick card like discharge in eh, dhacaan cad oon ureynin inuu ka soo baxo oo adag baa caan ku ayaa cuncunna uu ka horeeyey waxaa kaloo lagu arkaa cystitis oo ah kaadihaysta inuu ku dhaco infection kaayadoo qofka gubto kaayadoo dhiig la socdo xudunta hoosteeda oo xanuunto ama qaska hadduu dego ama kor u socdana wuxuu keeni karaa byelonephritis oo ah inuu kiliyaha infectionka uu gaaro falaanka bayna uu keeno markaas xanuunka ganaca geesaha ah abdominal cramp fifa angelisna wuxuu keeni karaa waa marka uu noqdo systemic uu dhiigga galo cudurkan eh, waxaa lagu baaraa urinalysis swab from the skin ama genitals waa laga qaadi karaa waxaa kaloo la sameeyaa urine fungal culture waa la sameeyaa iyadana endoscopy waa la diraa kamar waxaa jirta afka la gelinayo ilaa caloosha lagu soo fiirinayo ama haddii loo baahdana with or without biopsy yacni biopsy haddii la rabana waa lagu soo qaadan karaa haddii la rabina waa lagu soo arki karaa gudaha cudurka marka ma daaweyntiisu waa pharmacotherapy ma aha eh, cudurkani cudur bacteria ma ahan oo u baahan antibiotic dadka qaar waxay qoraan markay saas hore dumarka u sheegtaan inay u qoraan antibiotic antibiotic maaha waa fungal wuxuu leeyahay daawo special ah waa antifungal drugs baa la siinayaa kolleyto isbitaalka qofka markuu imaado dhakhtarna u tago baa uun loo qorayaa marka preventionka ama kahortagga waxay noqonaysaa insha allahu tacaala qofka inuu diet cunto wanaagsan uu cuno oo difaaciisa kor u qaado maadaama uu yahay cudurkani opportunistic ama immunocompromised qofka markuu noqdo oo difaaciisa u dhaco uu imaanayo waxaa kaloo raba qofka inuu exercise almeeteeyo S- waxaa kaloo la- qofka raba inuu ka fogaado maryaha ugu hooseeya jirka oo xibnaha taranka ugu hooseeya in laga ilaaliyo carafta maadaama asaga ay martigelinayaan ama ay bay-ad u saxayaan waxaa kaloo fiican in la ogaado musquulaha saabuumaha la dhigo fangalkana waxay u yihiin cunto wayba ku korayaanba waxaa laga qofka inuu ku qabaysto musqusha dhigto biri u laabto marka waa growth marka wuu ku korayaaba badelkeeda maxaa la sameynayaa shower gel aa la isticmaali karaa oo ah in la isticmaalo yani shaambo oo saabuun ah oo xiran oo hadhow la shubanayo lana xirayo taasaa u fiican marka waxaa kaloo ka hortagiisa ka mid ah haddii uu gabadhu ay ka sheegta badanaa gabadha ka sheegata inuu daawadana la qaato eh, lamaanaheeda eh, qofkii intaanu calaamadahan isku arka oo iska sii waayana inuu dhakhtarka ugu dhow iyo xarunta ugu dhow iyo isbitaalka ula xariiro waa mahadsantihiin wabilahi towfiiq وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag caleemasaar ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud oo beel soomaaliyeed ay nabadoon ku caleemasaartay ayaan idiin soo wadnaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka xubintan habeen walba oo jimco ay soo galayso ayaa waxaad ku dhagaysataan barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaa inoo soo jeedinaya maxamed sheekh aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aalaaba habeen weliba oo jimcaca aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbina howlgallada ay fuliyaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab toddobaadkaasi dhammaanaya ee kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan howlgallada aan toddobaadkan diiwaan gelinay ee aan soo ururiyay ee kusoo dhacay warqabadka alfurqaan waxaa ka mid ah maalintii sabtida lix iyo labaatanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan sagaal iyo tobanka bisha oktoobar laba kun afar iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fulay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kaasoo lala beegsaday askar ka tirsan sirdoonka maamulka la baxa jubbaland qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay shan askari oo ka tirsan ciidamada maamulka isku magacaaba jubbaland kuwaas oo uu ku jiray sarkaal taliyo unug ah sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada baydhabo ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed kuwaasoo ku sugnaa magaalada baydhabo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed oo ku sugnaa magaalada baydhabo halkaasoo khasaare lagu gaarsiiyay askarta maamulka koonfur galbeed ilaa iyo haatan warqabadkeena ma soo gaarin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxaas ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee bay waxay weeraro ku qaadeen xiro askarta maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ciidamada militariga xarakada al-shabaab oo safayo askarta dowladda federaalka ayaa waxaa dhex maray dagaalo faraha lisaga gubtay oo dhowr jeer lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka dagaalada ayaa ka dhacay deegaanka faarax aadane ee duleedka magaalada xaradheere ee gobolka mudug inta la xaqiijiyey waxaa lagu dilay ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka markaan iyo shabeellaha dhexe deegaanka yaaqleh ee dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa tiro saddex jeera lagu jebiyey ciidamada burundi iyo askarta dowladda federaalk oo iskaashanaya iyo ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab goobta ayaa waxaa ka dhacay dirir aan waxba la iskula harin oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada huwanta ay isku dayeen inay weerar kusoo qaadaan goob ay ku sugnaayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab axad toddobai tobanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada labaatanka oktoobar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose iyo saldhiga askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya maalintii isniinta sideed iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan koob iyo labaatanka oktoobar laba kun afar iyo labaatanka askarta militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa silsilado weeraro ah waxay ku qaadeen xiro ciidamada soo duuliyaasha uganda ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya iyo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin garoonka magaalada baraw ee gobolka shabeellaha hoose deegaanka buuracalow ambareeso iyo degmooyinka janaale buulamareer oo dhammaantooda ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose halkaasoo ay duulaan gardarada ku joogaan ciidamada shisheeye mar kale dagaalo culus oo afar jeer lagu jibiyey ciidamada burundi iyo askarta dowladda federaalk ayaa ka dhacay deegaanka yaaqle ee dhaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe weeraradan la isku soo laabtay ayaa waxaa lagu dilay lix iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa burundi halka ay ku dhaawacmeen saddex iyo toban kale toddobaadkan dhacdooyinka ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid ah aadan geelleh oo ka tirsan askarta dowladda federaalka ay ciidamo baskoolada ku hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku dileen howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose talaado sagaal iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegan laba iyo labaatanka oktoobar laba kun afar iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba qarax la beegsaday isbaaro ay askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo lama soo gaariin tafaasiil dheeraada oo ku saabsan qaraxyadaas isla habeenkaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray xirooyin ay ciidamada uganda ku leeyihiin degmada janaale iyo deegaanka namber lixdan ee gobolka shabeellaha hoose maalintii arbacada labaatanka rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena ku beegan koob iyo labaatanka bisha oktoobar laba kun afar iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay madaafiic ku asqayeen xirada belidoogle oo ah garoon militari oo ay ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose halkaas oo lagu tababara ciidamada sida gaarka uga carbisan maraykanka ee lagu magacaabo danab sida aynu ka helayno ilo rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo madaafiicda ayaa dhammaantooda ku hubatay xirada belidoogle weerar ayaa lagu ekeeyey xiro ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool oo ay duulaan ku joogaan ciidamada xabashada etoobiya mas-uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab khamiis koob iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afar iyo labaatanka bisha oktoobar laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro waxay ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada xudur iyo deegaanka baarsan guuni oo dhaca duleedka magaalada kismaayo sidoo kale ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaalo ku qaadeen buundada deegaanka bariir ee gobolka shabeellaha hoose iyo saldhiga ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay sidoo kale ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan oo guulaystay waxay ka fuliyeen degmada garbahaare ee gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya kaasoo dhigta dhiigga loogu diray askari ka tirsan ciidamada sirdoonka ee dowladda federaalka dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ee alfurqaan intaan xubintan teeda kale aan hawada dib aan ugu kulmayno maxamed sheekh oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkugu celiyo cabdisamed cabdulaahi iyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhuuxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
munaasabad lagu caliya masaariya nabadoon ay dooratay beesha maxamed camal oo ka tirsan beelweynta maxmuud hiraab ayaa waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa waxaa muddo toban maalimood ka badan shir uga socday beesha maxamed camal oo ka tirsan beelweynta maxmuud hiraab shirkaasuu ugu dambeyn reer maxamed camal ay ku doorteen nabadoon ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka kaas oo loo doortay nabadoon maxamed warsame mataan maxamed urur munaasabada caleemusaarka nabadoonka maxamed camal waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sareysa wilaayada galgaduud oo ugu horeeyo sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud iyo waxgaradka cuqaal iyo sidoo kale culimo ugu horeyn waxaa madasha laga aqriyey bayaan ka soo baxay beesha maxamed camal بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله وحان أخردنا بيانكي بيشا محمد عمل maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo tobankii rabiicuuhaani kun afar boqol afartan iyo lix hijri kuna beegan labaatan iyo labadii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo afar ujeeddo bayaan ka soo baxay beesha maxamed camal kana mid ah beelweynta maxamuud hiraab bayaankaas oo wadatashi ah ayna barbar socotay dowro sharci ah oo gaaraysa muddo laba iyo toban maalmood ah lamber kow annagoo ah odayaasha waxgaradka iyo culimmada beesha reer maxamed camal oo ka mid ah beelweynta maxamuud hiraab waxaan isla gaarnay inaan xoojinno ku dhaqanka shareecada islaamka lambar labo beesha waxay ballan qaaday inay dardar geliso dacwada iyo waxbarashada qeybaheeda kala duwan lambar saddex waxaan garab taagannahay siina labanlaabaynaa jihaadka dalka ka socda lambar afar waxaan ka soo horjeednaa berina ka nahay mashruuca diinladirirka ah oo uu wado xasan gurguurte marna ma oggolaan doono inuu ka hergeliyo deegaanadeenna mashruucaasi lambar shan waxaan doorannay naqiib cusub oo nagu hoggaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka naqiibkaas oo ah maxamed warsame mataan maxamed urur lambar lix waxaan ugu baaqaynaa beelaha dariskeenna ah deris wanaag iyo ku dhaqan shareecada islaamka lambar toddobo waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo ku abtirsata beesha maxamed camal inay ka soo baxaan safka cadowga ayna u toobad keenaan allah lambar sideed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inay ku fara adeegaan ku dhaqanka shareecada islaamka kana foojignaadaan wax walba oo halis ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
intaas kadib waxaa madasha ka hadlay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed ugaas faarax bismi illaah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale dhammaanteed Ee, mahaddaas ee, waa u mahad celiyaa xafladda qiimaha iyo sharafka badan leh ee loo fadhiyey muddada hadda la magacaabay oo kow iyo tobanka casho ah laga soo miro dheliyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaalahay uu ku guuleeyey khiyaartii fadhiday ee, khiyaartii ka soo shaqayday oo ay ka mid yihiin walaalihii hadaala kuraya maamulka ee, gobolka uu hogaaminayo insha allahu ee, waaligeenna cabdalle iyo khiyaarta haddii alla kuu ron yahay la socotaba Ee, ha noqoto haddii alla kuu ron yahay bahweynta beesha reer maxaa camal dhammaantood waa uga mahad celihaynaa wanaagga sharafta badan leh oo ay soo mareen Ee, sidoo kale waxaan soo dhaweyhaynaa walaalka xilka loo dhiibay oo maanta la doortay la caleema saarahayo sheekh maxamed warsame mataan oo maaragtaa doorashadiisu maanta oon la magacaabay ee oday reer maxamuud hiraab ahaay muddo dheer ee aan ku naqaana nin maaragta haddii alla kuu roon yahay nabadeed inuu yahay aan ku naqaan haddii alla kuu roon yahay nin ummadoo dhan ay isugu mid tahay inuu yahay aan ku naqaan insha allahu bidnillahi alkariim inuu wax badan soo halgamay Ee, caleemasaarkiisana maanta aan maaragtaa u yeelannay nasiib inaan ka soo qayb galno sidii loogu dhiibay xilkan wax uga dhiibay ee, waa ku faraxsanahay anoo ku hadlaya afka reer maxamuud hiraab nin maqan iyo nin joogaba waxaan leenahay xilka loo dhiibane midowsan adduunyadana ku ceeboobin aakhirana uusan ku cadaab mudan allaha ka dhigo Ee, walaalaha reer maxamed ee xilka u dhiibay ee muddada dheer ka soo shaqayhayey marka hore waxaan leeyahay cisi iyo sharaf dheeraada idinkana allah idin siiyo marka xigtana waxaan leeyahay cudur waxaa jira soomaalidu ay wada taqaan oo cid waxay ka qabtaa aan la arag oo la jecel yahay oo hadduu maanta bannaanka istaagay uu yidhi ayaa wax ugu leeyahay qof walbaba ay leedahay, dadka adaan kuu jeclahay haddii maanta la yidhaahdo waxbaa tahay in la yidhaahdo haddii alla kureen goobtii lagu doortay haddana looga kala dhaqaaqo qofka haddii mas-uuliyadda loo dhiibo waa in lala shaqeeyaa waa inaan maaragta haddii alla kureen marada hoos loogu dhigaa in lagu dabagedin cadowga yeelaa waa in cadowga laga difaacaa waa ay xirme ee waa in la furaa waxaysan karin aa nimaan xishoofaynu kala kala hor imaahae waa nin karaa inuu yidhaah waa in ilaahay loogu dhowaado sidii shalay loogu dhiibay xilka in loola shaqeeyo waa in laga qabto wixii uu ku qaldamo oo maaragtaa soomaalidu moogtaa waxay tiraa dhahaana waa gefaa dhigaana waa qaldaaha la yidhi qof kasta oo bini'aadnigu waa ay gefi wixii uu ku qaldamo qofka in laga qabtaa la rabaa waxaan ognahay insha allahu biidnillahi alkariim dadka halka fadhiya oo reer maxamed inay yihiin dadkii reer maxamuud hiraab indhahooda ahay maasha allah allah u siyaadsaan leeyahay waxaan ognahay haddii alla kuu roon yahay ee, doorashada ay saakay galeen alla uu yahay hebel ku bedelaynaysaan annaga nugu jirin saad u qaadateen aan idinla qaadannay saad u doorateen aan u doorannay sida in loo sida hadda aan idinka idinkula dardaarmayaan wax wasidaynaa insha allahu biidnillahi alkariim maxamed warsame caleemasaarka maanta la caleemasaaray oo walaalaha reer maxamed ay soo saareen miiska sidaasaan wax uga qaadannay waxaan ku sii siyaadihaa insha allahu biidnillahi alkariim waa oda reer maxamuud hiraab waxuu maanta u caleemasaaran yahay reer maxamuud hiraab oo dhan meeshaan maanta looga dhiibmayo awalaa reer maxamuud hiraab meel kastoo ay joogaan baa wada ka ahaay walaalkay waxaan leeyahay insha allahu biidnillahi alkariim xilka lagu dhiibay aakhira iyo adduun midna ha ku ceeboobin annagana kuwii ku caasiyooba ilaahay nagama dhigo Ee, taa intaasaan uga baxayaa insha allahu biidnillahi alkariim Ee, soomaalidu waxay tiraa waqti gaaban hadalkana la gaaban Ee, walaayada ee, nala joogta oo maaragtay haddii alla kuu roon yahay nooc walbana waxaan leeyahay ninku hadduu mas-uul noqdo oo la caleemo saaro caqli kasta iyo cilmi kasta iyo anfaco kasta uu leeyahay waxuu u baahan yahay in la gacan qabto oo codkiisuna shaqeeyo gacantana la hayo oo looga warqabo meesha uu maraya tillaabada waxaan leenahay waxaa la yidhi ma ogtahay ninkaa dheer wax looma jeedsiiyo inkastoo soomaalidu tiri haddana odayaal wax soo dhiqi jiray oo wax kastaa waxay mudan yihiin u jeedaannahay waxaan rabnaa maxamed warsame sida xilka loogu dhiibay la baran maayo oo wuxuu gala iyo wuxuu gooye waa naqaan labada gacmood inaad wax uga haydaanaan rabnaa annaguna waa ballan qaadnay insha allah soo ma annaan ballan qaadin waa ballan qaadnay insha allahu biidnillahi alkarim inaan labada gacmood wax uga haynin maxaad warsame
markaana waa nabadoonka la doortay maxamed warsame mataan maxamed urur bismi illaahi raxmaan iraxiim ilaahay baan u mahad celinaynaa bacdallaahina waaliga gobolka cabdalle aan u mahad celinaynaa iyo wifdiga la socda iyo mujaahidiinta intaasaan u mahad celinaynaa bacdigeed waxaan u mahad celinaynaa xafladan iyo howshaan dadkii kasoo shaqeeyey oo kasoo dhib jiray waxaan kaloo mahad celinaynaa waxgaradka beesha oo laba iyo toban maalmood fadhiiyey oo si buuxda oo farxad leh wixii ka dhexeeye ka gudbay oo meel bannaan tegay ilaahay baa mahaddaa iskale waxaan ilaahay yahayn oo looga shukri karaahu ma jiraan ilaahay baana gaarsiiyey intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan u gudbo ninaa yidhi yaa la yidhi ii joojiyay jirin haddeeraa la joogaa maanta wax isku meel yihiin waxaan isku leenaha ma jiraan walaalnimadanadii inay soo laabato oo maxaa tidhaahda xiriirkanaga uu soo laabto oo uu saldhig u yahay kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay yaa saldhig u ah asagaa laga qaadaa asagaa lagu wada hadlaa asagaa wax laysku siihaa asagaa wax layskula bixinaa asagaa lagu soconaa walaayada asagaan kula dhaqmaynaa shacabkanaguna asagay ku dhaqmayaan dadka deriska nala ahna asagaan kula dhaqmaynaa kitaabkaasaa na hogaaminaya waa in lagu raalli ahaado oo la qaato oo guryaha la geeyo oo dadka loo sheego waay ha la ogaado xafladaanu markay dhacdo wixii ka bacdiya waa wax kitaabka ilaahay u tagayo waaye kitaabkaas ilaahayaan isku warsaynaa markii mase waxay yimaadiin waxaa leeyahay kutubka noo keena kutubkaasa ummadda kala jeyhaa ummadduna kutubkaas ay ku ballantay ku dhaqmee kuteerkutaan iyo oday hebel asaasiri iyo hebel asaasiri waa ka dhammaatay ilaahay hanugu hanuunshaan leeyahay anigu waa ii jeedaan nin tabarle maahi ilaahay subxaanahu watacaalaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaa nala qabto dhammaantanna waxaan aada ugu baaqaa dadka deriska anigoon kala magacyeyihiin in ay nabadgeliyo naga helayaan ayagana nabadgelyo aan ka rabno nabadaan rabnaa walaalnimaan rabnaa ehelnimaan rabnaa islaamnimaan rabnaa islaamka hanala qaateen islaamka aan ku xuguntanno islaamkaan isku nabadgelinno wax walba oo dhacana kitaabka ilaahay aan ku xallisanno ummadaha nala degan oo magacyo kala duwan leh sidaasaan ugu baaqaynaa sidaasaan ugu baaqaynaa ilaahayba haddaan laga waayin ilaahayna waxaan ka rijeehaynaa annaga inuu noo fududeeyo ayagana alla u fududeeyo horta ha la ogaado haddaan ilaahay ku hogaamayn oo shaydaan oo ku hogaansho waxba ma qabsa karaydid ilaahay waxaan ka baryayna inuuna hogaansho oo shaydaanka naga xifdiyo oo aan muslimka ilaahay nabadgelinno oo annaguna aan nabadgalno waa bilaahi towfiiq ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga galgaduud الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى أيا أم هذا علينا عليه نقول شرفي نقول زي إسلام نمضى جهاد في سبيل الله وقت آدي آد أقيم بدن كل شرع إسلامك أي تاجنتهي أمني ينبتقلي نسيي allahaasaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala dadkii hadlay oo kalimaadka meesha ka jeediyey oo maaragtay munaasabadan ayaa warka noo hagaajiyey intii la dhihi lahaa ayagaa dhahay intaasaana nagu filnayd runtii marka laa ba'sa kulli an kalimaad kooban aan ku daro saaad og tihiin maanta waxaan joognaa gebagabadii kulamadii iyo shirarkii soo socday labaiyo tobanka maalmood lasoo dhaafay marka munaasabadaas kole iyo kulankaasi hadafkiisii ilaa dhowr qodob uu ahay ee qodobka koowaad reer maxaa camal inay maaragtay naqiib oo rasmi ah ay doortaan qodobkaasuu ahaa qodobka labaadna mashaakil yaryar oo dhexdooda ah in la xaliyo oo maaragtay xaggaa weliba dhaqanka ku saabsan arrimahaasna runtii marka loo fiiriyo arrimo waaweyn ay ahaayeen oo maaragtay eh, aad iyo aadna muhiim u ah arrimahaasna maaragtay runtii waa laga daraasiyey oo laga hadlay Eh, qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in la xoojiyo midnimada beeshaan ama ciddan eh, maaragtay midnimadooda aad iyo aad loo xoojiyo maadaama waqti xasaasiya la maraayo dhammaan markan qodobadii iyo waxyaalihii loo kulmay ilaahay baa fadligiisa eh, noo suurtageliyey inay hirgalaan bayaanka hadal akhrinaya ku soo baxay marka waxaa la doortay naqiib oo maaragtay marka horena ahaa odayaasha beesha odayaasha ciidana ka mid ahaa odayaasha wilaayada ka mid ahaa odayaasha mujaahidiinta ka mid ahaa nin hadda qarsoono maaragtay maanta la baranayo ma aha Eh, laakiin shaqada marmar waa cusboonaysiis iyo waxaa dhacaya maaragtay shaqooyinka in eh, tacyiin gaar ah in la sameeyo Ee, nin marka hadda maaragtay u baahan in laga taariikheeyo ama tacriif lagu bixiyo ma aha jazaahu llahu khayra aljaza cidda waxay naqiib u dooratay maaragtay ee, naqiib maxamed warsame mataan ee, naqiib maxamed urur oo runtii halganka wadanka ama dalka ka socdo ee, sanawaadkii lasoo dhaafay qeyb weyn kasoo qaatay gaar ahaan gobolada dhexe gaar ahaan ee galgaduud xamalaadkii lasoo maray iyo dagaalada lasoo maray iyo cadowga la hortaagnaay odayaasha marka runtii qeybta ka ah ayuu ahaa jazaahu llahu khayra jaza ee arrintaas marka sidaas ay u hirgashay tii oo maaragtay arrimaha gudaha ah oo cidda dhexdeedana ah si fiican baa loo xaliyay oo maaragtay ee laga dhigay maaragtay meel oo runtii wax layska sheeganaynin ilaahay baanu ku mahadsan subxaanahu wa tacaala antaas kadib kole eh, waxaan baraarujinayaa qodobka koowaad eh, wuxdada iyo midnimada ahmiyad ay leedahay dadka muslimiinta ah wadajirkooda iyo inay maaragtay safkooda ay hagaajiyaan kelimadooda inay mideeyaan waa arrin ilaahayna amray subxaana wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican ilaahay amarkiisu waaya alimaamu alqurdubi raximahullahu wuxuu yidhi yacmuru llahu bilulfati wayanha can ilfurqa ilaahay wuxuu farayaa aydan in laysu dummo in la midoobo ayuu faraya wactasimu bixablilaahi jamiican ilaahay furqadan waa reebaya maxaa yeelay wuxuu yidhi fa ina alfurqata halaka kala tagsanaanta waa maaragtay helaag waay sida gaalada maanta ay nala rabaan oo wadanka ay ka dhigeen aad aragteen oo maaragtay sida loo qeybiyey gobolada deegaamada qabaa'ilka maaragtay meel walba maaragtay waxa yaalla meel xuduud ah oo maaragtay cid kale ka talinayso ummadii soomaaliyeed gudaheedu ay meel kale maaha marka waa hilaag hilaagaasna kolle waa la arkay wuxuu yidhi sheekhaas war jamaacatu najaat kulanka iyo midnimada waa badbaado adduun iyo aakhira ah badbaado waay nabaga calayhi salaatu wasalaam asagana wuxuu leeyahay xadiidkii abi hureyra imaam muslim soo saaray in allaha yardaa lakum alaaan wayakrahu lakum alaaa ilaahay wuxuu raalli idinka yahay saddex arrimood saddexan ilaahay waa idinla nacbi yahay idinma ogola saddexad ilaahay raaliga ka yahay waxaa ka mid ah wa an tactasimuu bixablillaahi jamiican kitaabka ilaahay xarig ilaahay inaad qabsataan dhammaantiin aad qabsataan asaga asal iyo marjic idin yahay ka amar qaadataan taasaa ka mid ah arrimahaasi marka horta waa arrimaha mar walba la baraarujiyo mar walba laysku wacyigeliyo mar walba culummada ay ka hadlaan umarada ay ka hadlaan odayaasha ay ka hadlaan waa midda maaragtay ugu weyn oo hadda maaragtay la xoojinayay midnamo waa jirtay laakiin marmar waxaa suuragala in fatra iyo maaragtay daal inuu yimaado taas baa markaan boorka layskaga jafaayay Ee, qodobka kale muhiimka ah waxaa waaye in loo baahan yahay haddii jamaaco la helo amiir la helo in laga dambeeyo wixii macruufa wanaag ee asaga wado in la qaato bulshada laga rabaa Ee, sawaa'un kaana naqiiban oo ogaasan oo waaliya ninki marka nin walba maal jahigu ka aabilsan yahay ninka naqiibka ah ama ogaaska ah ciddiisa inay atiicaan waa arrin dii- diin ah oo maaragtay warkiisa ay qaataan wixii wanaag ah dadka akhyaarta muslimiinta na xumaan dad ma faraan sidoodu xumaan macsuumiin ma aha laakiin kama shaqeeyaan xumaan hadday ka dhacdona bani aadan waaye markaasi waa maaragtay waa la qabanayaa waa laga celinayaa wanaagga ay wadaan marka in la qaato nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa ana aamurukum bikhamsin wuxuu idin farayaa shan arrimood allaahu amaraynii bihinna shantaas annagana ilaahay ay faray midda koowaad waxa waaye assamcu midda labaad waa ataaca midda saddexaad aljihaad midda afaraad alhijra midda shanaadna aljamaaca shantaas arrimood ba ilaahay ay faray buu yidhi in laismaqlo naqiibkii hadlay odaygii hadlay in la soo dhoweeyo wararkooda ma aragtay maanaa kheerka iyo midnimada in la muujiyaa la rabaa afku waan ka dhahnay maanta maxamed urur waa nin odaya waayeel ah oo runtii kheerkana rabo maanta in cumrigiis ka dhammaysto marar badan ayaa wuxuu ugu yidhi anaga maanta furunta inaan tago sidaydaba meeshaasi meesha xabadda ka dhacayso in la igeeyo marar badan ay dhahay odayga waayeelka marka rabo in maanta cumrigiisi iyo maalimihiisii ka dhammaysto meel wanaagsan waxa waaye waxaa la rabaa insha allahu tacaala gaar ahaan reer maxamed camal oo odayaasha oo nuqabada hoose jifooyinka ay uga horeeyaan in maaragtay odayga la ixtiraamo garabkii la istaago idinkana sharaf ayaad ka helaysaan cizadiin iyo maaragtay magaciinna adduun iyo aakharaba dadka intii midba ay yihiin kheerkaasi waxa waaye waa ka ducaysan yihiin ducay qabaan nimanka maaragtay dadka inay is adeecayaan samee daacadaas marka in lagu dadaalo marka haddii al yidhaahdo waxaan ku wareeji doonaa naqiibka agab oo maaragtay markaas ugu talagalanay wixii dhimanna insha allahu tacaala dib baa laysku warsan doonaa naqiibka haddii iska fadhiyan dhib ma laha waxaan rabaa inaan ku wareejiyo kitaab qur-aanka kitaabka qur-aanka kariimka ah musxafka boqol toban iyo afarta insha allahu tacaala asaga marka rob haystay insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nooga dhigo kitaabkaasa qaa'id noo ah asagaan hogaamiyo jazaahu llahu khayran waxaan kale ku daraya raayada tawxiidka ay ka qoran tahay kelimatu tawxiid raayadii marka nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam u dhiibi jiray nuqabada iyo maaragtay hogaamiyaasha u dhiibi jiray waay waa astaan meesha ka timid oo astaantaasin waxa la difaacayo qof walba gol walba shicaar ay leedahay nimankaasi hadda ridada iyo gaalada iyo waxyaala u qorqorana jira saaad ogtihiin hidig shan geesa iyo waxyaalahaasi hidigada daaquudka la yidhaahdaa markaan annaga waxaa noo qoran laa ilaha illa allah muxamad rasuulullah shicaarkeen waay calaamadeen waay waxaan haddii al yidhaahdo kalaa ku wareejinaya qori akay afartan iyo todoba oo qoro cusub ah insha allahu tacaala dee waxaa la rabaa maadaama furmaha marona inuu tago suuragal in la fadhiisto hadda maogtay ma ordi karuu yidhi e haddii laaga fadhiis reer galguduud bahash waa kule waa lisi karaa u malaynaa ilaahay ha kuu fududeeya kan waa booshkiisii waa jazaakum allahu khayran meeshaana xafladdii noogu xiran tahay wasalaamu calaykum waraxmatullah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaan dhegeystayaal kusii siqaynaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in hay-adda sirdoonka ay isku dayeysay inay duugto kiiska saraakiil iyo askar dhowaan lagu dilay magaalada afgooye xildhibaan aweys sheikh oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalk ayaa wuxuu sheegay in hay-adda sirdoonka dowladda federaalk ay u sheegtay in kiiska askartii iyo saraakiishii dhowaan lagu dilay afgooye uu sii daba dheeraaday ilaa iyo haddana aysan jirin wax guul ah oo laga gaaray wuxuu tilmaamay in la sii daayay dadkii loo soo xiray kiiskan isagoo intaa ku daray in wixii dhib ah oo ka dhaca afgooye lagula xisaabtamayo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ugu magacaaban degmadaas waa kan xildhibaan aweys oo u doodaya saraakiil lagu laayay magaalada afgooye waa la soconnaa wixii meesha ka dhacay in badanna arrintii hadda waa lagu jiraa oo weli waa waxbaa taagtaagan laakiin way socotaa arrintii arrintaas kiiskeeda waa maalmo hore dhacay wuxuu ahay arrin annaga dee ama kaaka nagu noqotay markaan la xiriirnay madaha amnigana noo sheegeen arrintaas inayna ahayn shirqool ay tahay wax dhacay sideedaba ciidan ciidan waa isku dhici jireen sidaasaa marka hadda kiiskii weli waa ku dhex jirnaa waana shaqadana waa inoo socotaa dadkii lasoo xirane waa la daayay kiiskana waa socdaa weli qaab shirqool waa taqaanaa ciidankaas ku dhacay sidaas bay lahayd aa kiisa kama u dhacay waxa dhacaya amni darada dhacaysane waa dadka joogo mas-uuliyiinta guddoomiyaha degmada taliyaha booliiska taliyaha meesha joogay nisa waa ayagaa lagula xisaabtama haddii arrintaas sii socoto wixii dhib oo sii socdana ayagaa lagula xisaabtama waa taas oo u sheegnay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي dhegaystayaal caawa intaas ayuu inooga egyahay barnaamijka dhuuxa waraysiyada intii uu socday waxaa igala qayb qaatay cali aadan maxamed sheekh cawil cabdulaahina farsamada ayuu kaalin ka qaatay kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu زالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي